haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyskaiyo caawan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey mahadgelin hore iyada u qaybtanna inugula wadaagi doono aragtidiisa fanka soomaalida iyo weliba sayniska kimistribuu ugu jawaabayaa wuxuu leeyahay fududaanin isagoo qaadanaya elementkan wuxuu leeyahay falloorinta curiya firfir firfircoon icaana faxa looga celiya cidlaa loogu oodo loga dhigay mid cirib go'an adiguna cankiisii fuday waxaa kaloo aana barnaamijka ka madhnaa wana ku wada caweyn doonaa
waa sixir jacayl mana soo dhaxe ambasaban horu sidaa igaalo saranseeran iyo sahwigu ride
waa sixir jacayl iyo weliba waayo waayo barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aweysin wanaagsan ayaan marka hore idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waynu geli doonaa hal abuurka iyo heesaagee marka hore aynu barnaamijkeenna ku iba furno sixir jacayl iyo weliba codka fanaaniinta faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq iyo weliba axmed gacita yuusuf
sakatiyay markiinay saaqayo sifudaydabu igu saratego amba waafisi sidanay bartee
caadiyo sirbaan hadalka u sarko warka saabtayo imasiigane caadiyo sirbaan hadalka u sarko warka saabtayo imasiigane waa sixir jacayl mana soo dhaxe waa sixir jacayl mana soo dhaxe ambasaban horu sidaa igaalo saranseeran iyo sahwigu ride ambasaban horu sidaa igaalo saranseeran iyo sahwigu ride
sabab caataqbi saraakiictayo dalka kama fadiya wanalaisita saqdaadexe hurtada amtaaseleelayo daqdaqaxa hurtada baasleelayo maanta damine waa waxay suuqo isindhigayo diyaariguge maanta damine waa waxay suuqo
qalbi saafiyo wadna dhiig socdaba sabtiyaylay wakati manaho qalbi saafiyo wadna dhiig socdaba safiyayilay wakati manaho siduu ku hayaa ana laysuro siduu ku hayaa ana laysuro saablaydayo teeda hadhammaan samaysaniyo igu saarataye
aynu intaasi kaga nimaadnay heestaasi ay sida talantaaliga ah wada qaadayeen axmed gacite yuusuf iyo weliba faadumo cabdilaahi kaayin maandeen markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer mahadgelin hore waxaana dhegaystayaal haddii aan dib idii xusuusiye uu toddobaadkii hore inala wadaagay sheekooyin iyo weliba qaybo ka mid a heesaa u qaado caawana waxa uu barnaamijka inagula caweyn doonaa islamarkaana uu inala wadaagi doonaa aragtidiisa ku aadan fanka soomaalida iyo sayniska iyadoo sidoo kalena uu dib inoo xusuusin doono waaye waaye iyo weliba heesii hore bal haddaba mahad ha inooga sii anba qaado halkii ay toddobaadkii hore inoo taagnayd iyadoo haatanna ku bilaabi doonno fanka soomaalida iyo sayniska uu tusaale usoo qaadan doono qaar ka mid a heesaha hore loo curiyey iyo dadkeennu waxaan is idhahdaa mararka qaar abwaanadeennani ha- iyagoon waxba dhigan oo de scholar aan ahayn ama academic aan ahayn ayaa heese markaan maqlay aan arkay inay qaybta qaybta een, caafimaadka medicalka ka hadlaan haddaba marka aan sii baadhay waxaan ogaaday in ay nejurba u tahay oo waxaad arkaysa abwaadhan oo uu ka hadlayo wadnihii xanuunna jiro oo sida eh, la yidhaahdo een, canjiinaha cardial fa- een, waxa la yidhahdaa, een, een, myocardial infection oo wadnaha ku dhaca qaybtan epidemiologiga oo la yidhaahdo iyaduna ka hadlaysa een, indhaha dabeetana markaan maqlay ayaan aniga iskamaan qaban caafimaadka ma aqaanee markaan bage kaa maqlay qaar kaloo ka hadlayo maxaa la yidhahdaa chemistrygii markaan arkay ayaabaan mid kasta markaan dul istaagansana halkan god baaba ka bannaane ma si fiican oo researcher ka samaysid dabeete dhakhaatiir baan la doontay onigo bejka intaa markuu dhaq- markuu abwaanba waxaan sameygii baa yaabay xataa ayaan waxaan leeyahay niyow saasuu yidhi caafimaadka muxuu ka qabaa markuu dhegeysta wuxuu leeyahay wuxuu waxa uu sheegayaa oo uu eenay eenay wax ka sheegaya qofkani xanuunka noocaas ee wadnaha ku dhacaba la yidhahdaa ilaahay yaa buu noo keenay tusaale ahaan waxaa ka mid ah haddaan ku horeeyo heesta een, uu qaado digfeer allahu naxariistee iboy inaabtay hadduu hilibkayga kugu yaal ama uu habeesama heestaa ama uu habeen qura kaa galeen guri heestaa waxaa ku jirta heestaas ayaa waxaa ku jirta beej odhanaya halbowlaha wadnahu ma habo dhiigga uma hambeeyo hagaaguma shaqeeye wihiin raagayaa exactly dhakhtarkii ugu fahmaya marka intaa ku tiraahdo markaad hor tagto dhakhtarkii dhakhtarkii baad hor tegaysaa war maxaad dareemaysaa wuxuu odhanaya soo maaha intaa haddaad ku tiraahdo uma baahna explanation kale halbowlaha wadnaho ma habo dhiigga uma hambeeyo hagaaguma shaqeeye wihiin raagayaa daadmiinis wuxuu ku leeyahay ama anjiina adigu xanuun baa wadnaha kaa haya bamka bamka bamka bamku yani dhiiggii caadiga ah, wareeggii dhiigga bamkii tuurayey hagaag uma shaqeeyo dabeed qof kasta wadna xanuun inaad aragtay mooyaane markuu lugayna wuu raagayaa wuu neef tuuraa Waa marka marka waxa weeyaan waa qof xaalo adag la soo daristay dhakhtarku wuu ku fahmayaa ama wuxuu ku odhanaya waa anjiina ama m- wuxuu ku leeyahay een- een- carnal- carnal disease baa jira laakiin xanuunkaas waa xanuuno ka mida wadnaha ku dhaca qofka symptomskiii baad sheegtay marka abwaankii ereydu leeyahay medically qaybta f- een, la yidhaahdo wadna xanuunka lagu taq- takhasuska wadnaha ayay xiriir toos ula ula leedahay Mhm, aad iyo aad aan kugu celiyay mid kaloo ka hadlaysa epidemiologiga qaybtan epidemiology waxa lahahdaa een, cilmiga ku taqasus- taq- takhasuska aragtida ama indhaha hibanura ayaa waxay qaadaa hees tiraahdo aragtaraha aragtaraha indhaha iga nuurka u siyaadshow sabnada ragga kacay sadkii aan ku yeeshow aha aha aha sabad maqal heesaa Mhm, waxaan kugu sagootiyey waxaan kugu sagootiyey ee waka waka ka iyadii waxaa qaadi jiraan filaya ninka lolin bacalwaan dabeeto i- een, dhakhtarkii baan ula tegaya anoo aqoon uma laakiin waxaan fahmayaa aragtarahani wuxuu yahay dhakhtarkii baan ula tegaya waan weydiin wuxuu igu leeyahay waa runteedo waxa weeye ratiinaha qaybta la yidhahda aad iyo aad waa waa waa kii waa kii weersamana lahaa bidhiqyada dhaayahayga bu'd iyo wiilkii ishaa tahay wadnaha baradaada weeye dheg yarta bidix baad ku nooshay dee wa- wa- warkaa haddii la baaro een, gareeta bidix baad ku nooshahay birqyada dhaayahayga waa asna naftigiisa heestaa naftigeeda epidemiologia waa la iyada naftigeeda haddii laga daba tago dha- dhakhtarkii ula tagto waxbuu ku sheegayaa marka waxyaabahan xidhiidhaya waxay ka mid tahay marka adiga ma waxaa kuu muuqatay dadkana inay yaqaaneen sayniska waan ay soomaalidu fahamsanayn oo markay ereyada curinayeen ay ay ay ay saldhig uga dhigeen sayniska waxa ii muuqatay walaalo odayaashan ama dadkii hore suugaanta yaqaanay intaanay iyagoon dhakhtar ahayn ba inay caafimaadka yaqaaneen by nature because xanuunkan imika imika la qorayo la sheegayo soomaalidana way taqaanayba aragtalaha halkayga keeneen bikaacada halkayga keeneen een, hiiraagan halkayga keenayaan already waa wax badhikaala haddana markaa mucjisadaasaan sirnay hadhe tusaale ahaan cabdullaahi suldaan timcadde abwaankii weynaa ayaa waxay gula yaabka badnayd way baan dhegeysanayay uu leeyahay magriya migra lagu micneeyaa magriya migra la yidhaha oo lagu micneeyaa gabay bay ku jirtaa qalcaddaa mariiq ka taagan bay qacay ka joogtaa gabay saasay ku jirtaan filayaa gabaygiisaan xafidi jiran iska dhegeysan jiray fers yarkii jaamacadeeda markaan tegey ayaan waxaa noo dhigayaa wax la yidhaahdo economy economiga qaybta ugu horreysa definitionkiisa lagu sheegaya waxaba ku jirtaba macro iyo micro macro level iyo micro level dabeet waxaad odhanaysaan markaasaan dhaqaalo haa dhaqaalahan uu sheegayo berigaa ka warramay cabdullahi sidantamacda jaamacadda mugil waxna muu dhigane magriya migra la yidhaah oo lagu micneeyaa mi- micro level xaguu ka keenay kelmaddan term- terminology- terminologigan wala yaabaysaa mogta magriyo migra la yidhaah oo lagu micneeyaay marka markaasuma sokay qabanaysa wixii aan hore u maqlay marka suugaanta soomaalida mid kale aan ku sheego adduunyadu yani, eh, research centers bay samaysaa shirwacow Mhm.
oo qofku markuu wax u baahdo uu dib ugu noqdo marjacu ah inagu soomaalideennu haddaad u baahato inaad buug qorto haddaad u baahato inaad review samaysad wax wax soo saarto waxaaba meel aad maanta tagto oo aad ka helaysaa resource yaalla ma jirto keliya waxaa ah suugaantuma dib u bidhaansanaysaa waxaan la qoray afkeenu ka nidhay afkeenu ka nidhay inagu marka qiyaas ahaan waxaa suurtagalaba inay qaarkood dee waxaan ay cilmi baadhi samaynayeen ama ay cilmiga sayniska wax ka yaqaaneen ama qaarkoodba dee ay sii cabirayeen way ka yaqaaneen iminka tusaalaha ta- qaybtaa ta- ta ugu dambaysa kaga baxayaan kuu sheegaya inay inay yaqaaneen Een, chemistryga dugsigii sare de waynu kusoo wada dhiganay maadaa jirta ee la yidhahdo fluorine fluorintu waa most attractive element waana waana ta ugu fudud ee ugu yani shayga ugu fudud waa waa gaar baa loo dhigaa haddii lagu dhex daro elemenada kale oo dhan orayaasha kale way dominate garaynaysaa waana mu- waa ta- waa- waana bahasha ugu fudud fluidkaa daraaddeed haddii ere- orayaasha kale gaar loogu xidi waayo way dhex gelaysaa iy- iy- iyadaa ka awood weyn dabeeto heesay qaadaan shamuuri iyo saado cali ayaabu saado cali baa bilaabayso wuxuu rabaa inuu sheego niyo wuxuu ku leeyahay waxaanad ka sheekaynayso ima jeclada saado cali soo wadataayo micnaha dabeete wuxuu leeyahay niyo bal jawaabtuu siinayaan la yaabay marka saado cali waxa- waxay odhanaysaa ragma kayrkii keligii ragba ragba uga calmadaye uga calmadaye oo aan tiriyo cidhig u calolfayo bahay canaanta keliceba wadigii cudoonay codsan iyo ee carmashada kalgacal codsan igu dhahaye carab darabtu waa maxay balaadaniyo maxaa ku hela olmadi jeclayda dabeeto kemistry ahaan buu ugu jawaabay wuxuu chemistry buu ugu jawaabaya wuxuu leeyahay fududaanin isagoo qaadanaya elementkan wuxuu leeyahay faloorinta curiya firfir firfircoon icaana faxa looga celiya cidla loogu oodo loga dhigay mid cirib go'an adiguna cankiisii fudayd fudayd fudaydu ku cayri balku istaagi daawo waagaag ya salaam ya salaam eelamadkaasu la eelamadkaasu la xidhiidhinaya wuxuu leeyahay sida igu noqon floriinta ha marka qofkii haddaanu floriin garanaynin macnihii ma garan karo waagaag waagaag mahad haddaynu taa intaa kaga nimaadna iyadana een, eh, sayniska iyo sugaanta soomaalida een, barnaamijkeena bartalaha kaga jirnaa qaybta kale een, eh, marka laga imaado een, eh, xidhiidhinta sugaanta iyo weliba sayniska iyo heesaaga iyagana waxaad ururisaa ood eh, adib u qaadaa dhegeystay ama bulshadana adib u xasuusisaa sugaantii hore iyo heesii hore oo aan qaarkood daawaday ama aan dhegeystay adoo aad aad u macaan ku qaadaya Een, eh, kuwaas hore ma heese gaaraad si gaara u eegtaa mise waxaa jira heese adiga gaar ku soo jiito ood muddo eegaysa
niyo how aniga horta heese gaar ay soo jiitaan way jiraan laakiin gaar uma baadho horta heesu qofka sinaba uma jeclaadeen hadba marxaladda aad ku jirta heesteeda jecesha ka hadlaysa Een, heese aan dadka soo xasuusinayo ay ka mid tahay markaan halacsaday hal qiiriyaa jirta waxaa jirta nin- ninkan anigu ilaa yaraantaydii codkiisa aan jeclaa anoo dhalinyaro iskuulka dhigta ninka la yidhaahdo cabdiqaadir jubba waan salaamayaa waana ka xiriirna facebooka aad baan u salaamaya bakaaraha codkiisana aan jecla anada codkiisa ka jecel ban ayeedii booqday wuu garan doonaa marwe had- inuu xasuusto ma garanayo marwe axmed guud allah u naxariisto guri bakaaraha ah ayay wada deganaayeen dabeete ninkii aan heesiisa jeclaa baan arkay ninkaa heesiisa si si gaara iskaga jeclaa isna waan salaamaya iyadoon dee fanaaniin badan ba heesoodan xiiseeyo haddana qofka qolan codkiisa jeclaayeen rol modelka ii noqon lahaa aan silaada waad raacday liidkiisii waa cabdiqaadir jubba iyadoo waan qaaday ubaxyo hoo bildhaame oogada ka nuura iyadoo waan qaaday ubaxyo hoo bildhaame oogada ka nuura eegmada jalleecada heestaasoo kale waan soo qaaday
Uxyahow bidhaame, ogada kan mura, eegmada jallicada. Indhahayga naxariis, adiga ku biiri. lagu kala hilaaciyo roob aroor iyo da'ya agagaarka beerkii wadnaha ila xidhkiisa rabbi kugu abuure lagu kala ilaaciyo roob aroor iyo da'ya agagaarka beerkii wadnaha ila xidhkiisa rabbi kugu abuure waadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaatay ifka noloshu waa adi waadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaatay ifka noloshu waa adi
guud ahaana dhegaystayaala barnaamijkii caweyska washington intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
malay waxaad tahay afar iyo tobnaadiyo caliilay soo baxayo bari iftimo aragtida la daawado ama qurux u dhalataay allihii ku ume cali kugu manaysto gargarad ku jecelo ooman baanahay Hey, hey, hey. Amalay waxaad tahay afar iyo tobnaad iyo caliilay soo baxayo waa beri iftimo aragtida la daawado ama qurux u dhalataad allihii ku ume cali kugu manaysto gargarad ku jecelo ooman baanahay ma ilaa wahayga ku ilaashanaye ku furan nirmaantuya soo dhawow ha ilane soo dhawow ha ilane iimaw haraagine
intaasna waxaa ku idil barnaamijkii aweyska washington halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a